bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee raadiyo beerula qodobada warkeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dib u dayactir lagu bilaabay meel uu ka fatahi jiray webiga shabeelle ee ku taala duleedka magaalada jowhar hooyo danyar oo ku xanuunsan magaalada beledweyn oo codsatay in la caawiyo munaasabadda ay ku qalinjibinayeen in ka badan shan boqol oo arday oo lagu qabtay magaalada muqdisho daawooyin iyo cunooyin dhacay oo lagu gubay magaalada wajaale in ka badan soddon saxafi oo tababar loogu qabtay magaalada hargeysa qodobka dibaddana waxa uu noqonayaa lix waddan oo ku biiray ururka b r i c s waa afar iyo labaatanka bishii sideedaad sanadka laba kun labaatan iyo saddex waxaad dhageysateen qodobadii ugu door karoonaa warkeena haatan waxaad kusoo dhawaataan warkii oo fidsan oo idiin sii aanbaqaada anigoo ah xawluul aadan xuseen dib u dayactir lagu bilaabay meelo uu ka fatahi jiray webiga shabeelle ee ku taala duleedka magaalada jowhar sida ay warbixinta warka inoogu faahfaahinayso sacdiye maxamed maxamuud wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa dib u dayactir ku bilowday goobo oo ka fatihi jira webiga shabeelle marka uu buux dhaafiyo oo ku yaalo tuulada mayooko oo hoos tago magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle goobaha uu ka fatihi jira webiga shabeelle ayaa la dhigay caratuur si looga hortago fatahaada uu ka geysto webiga marka uu buux dhaafiyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa ka waramaya meelaha ay kormeereen iyo sida uu u socdo howlaha dib loogu dayac meelaha uu ka fataho webiga shabeelle kormeerkeenan maanta wuxuu ku saabsanaa inaan u kuulgalno xaaladda ka horse ka fatahaadaha siday u socdaan sidaad ogtihiin lixdan iyo kow goobood oo loogu talagalay in looga hortago fatahaadaha webiga shabeelle ee ka socda degmadan jowhar ayaan maanta indhaindhaynayn sida u socoto meel fiican ayay maraysaa aad ayaan ugu faraxsannahay kormeerkeenna sidaas ayuu ku saabsanaa anuu ka faa'iidaysanayo munaasabadan maanta waxaan rabaa inaan halkan fariin ugu diro beeralayda hirshabeelle gaar ahaan kuwaan degmadan jowhar waxaan leeyahay annagu har iyo habeen waxaan ka shaqaynaa horumarkiinna waxaan ka shaqaynaa sidii aad u heli lahaydeen kanaallo aad ku waraabtaan sidaad u heli lahaydeen abuur sidaad u heli lahaydeen tababarro wanaaggiinna ayaan ka shaqaynaa waxaa la rabaa idinkuna sidoo kale inaad nala shaqaysaan sidaad ogtihiin toban buundo oo baratooyo oo hor leh ayaa kanaalada hadday noqon lahayd midka cali shoobare iyo midka kale ee ka sokeeyo barwaaqo ayaa laga samaynayaa waan ognahay in xilligaani loo baahan yahay waraab waxaa kaloon ognahay in loo baahan yahay in shaqadaasi la qabto waxaan dalbaynaa marka in arrintaasi aan gacan iska siino shaqadana sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto si loo helo shaqadiioo la qabto iyo iyo waraabkii oo aan beeldaroobin waxaan leeyahay marka cid kasta oo arrintaasi qusayso inay gacan ka geysato waxaa laga shaqaynaya waa danahoodii waxaa laga shaqaynaya waa inay ayagu helaan buundooyin ay isaga gudbaan marka waxaan codsanaynaa ka wasaaradahan arrintaasna inaan iskala wada shaqayno dadaalo looga hortagayo fatahaadda uu sanad kasta geysto webiga shabeelle ee dhex maro deegaanada iyo degmooyinka gobolka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ayaa u muuqata kuwo miro dhalay kadib markii meelaha qaar biyo xidheena laga sameeyey ay ka hortageen fatahaadda taasi oo keentay in meelo cusub oo karkaalada ka jabsado webiga shabeelle hooyo danyar oo ku xanuunsan magaalada beledweyn ayaa codsatay in la caawiyo hooyo xaawa cabdulaahi maxamed waa hooyo ay haysato xaalad caafimaad darro waxa aynu ku nooshahay mid ka mid a xarumaha barakacyaasha ee magaalada beledweyn hooyo xaawa ayaa waxaa nabar kaga soo baxay naaska waxayna ka xanuunsan tahay muddo shan bilood ah mana helin daryeel caafimaad mana haysato qarash ay ku tagto xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada beledweyn cabdicasiis maxamuud muudey oo ka mid a dhallinyarada magaalada beledweyn iyo aaba mawliid oo ah sayga maamaxaawo ayaa si wadajira uga waramaya xaaladda caafimaad ee hooye xaawo iyagoo codsaday in wax laga qabta xaaladeeda caafimaad
bismillahi rmaan raxiim waxaan malaynayaa kolba dhibaatooyinka hadda meesha yaallo oo ilaahay kor iska keeni annagoo haata shabeelle ka nimid dhibaatooyin ka soo kacnay gabadhaas iyadoo oo sana in waadi iyadoo la maraayo iyadoo qoryo dusha ay soo kor yimideen xabadka iska qabtay dhagax ay ku noqotay buruq buruqdii hadda alshabeelle laga soo waday isbitaal la geeyey isbitaalka hadda la geeyey isbitaalka hadda alkoodu wax wixii hadda daawo loo qoray waxba iska qaban waayey haddeer dhibaatadii gabadha ay sii hayso haddana waxaan ku noolnahay kaana teexaan ku noolnahay waxaan u baahanahay gabadhaas iida eh dhibaatada hayso naaska hayso in muslimiinta u baahan gargaar muslimiinta caalamka joogto uga baahan gargaar saasaan aga codsanina inay wixii caawiy ay naga caawinka nagala qabtaan anigoo dhibaataysan oo hadda hadda alkuudiida ama dabkayna ama dhibaatadana hayso waxaad haddaa haysa wax madow ay jirin wax sidaa nasi caawoon ay muslimiinta naga caawiso moogi saas dareed waxaan u baahanahay in aad aad naga kala qabad anagoo joogna kaa naseexo haddee dhibaatooyin ay na hayaan tabar maanta aan ku qaadanana aan ku furdmahayn aan haynin hadda waxaan u baahanahay dhibaatooyinkaas in nagala qabto muslimiinta caalamka joogto wax nagala qabto u baahanahay sidaas daraaddeed dadka muslimiinta oo na caawinayo oo waxaad moodaneyseen inuu lambarka asaga eh oo fura afar eh ebir hal muslimiinta caalamku waxaan naga codsanynaa lambarkaas inaad noogu soo hagaajiseen wax kastood nagu soo maanta waxaan joognaa mid ka mida goobaha barakacyaasha ee ku yaalla magaalada beledweyne kamnasteexo halkan maanta waxaan kula kulanay hooyo soomaaliyeed oo xanuun aad hayo siday noo sheegeen ehelka gacanta ku haya iyo xaajigeeda oo nala hadlay waxay nooga sheekeeyeen dhibku siduu ku bilowday iyo heerku hadda maraayo wuxuu ku bilowday in waqti waqtiyada kamid a iyadoo aaday jaqda oo qoryo doonatay sida nolosheeda habeenkaas u maareyso ayay waadi biyo wada ku soo aaday kadibna inay ka baxday ayay damacday halkaas ayay ku kuftay kufitaankii ay kuftay ayuu dhagax u galay meesha kadibna jugtii ayaa sii barartay sidaas ayuu ku noqday naaskii mid sii weynaada xanuunkii oo sii gala qeybo kamid a jirkeeda xanuunkaas kadibna xaajigeedii oon xaba haysan wuxuu usoo qaaday magaalada beledweyne beledweyne markuu keenay wuxuu geeyey goob caafimaad goobtii caafimaad uu geyn waxaa soo baxday baaritaan kadibna waxaa lagu dhahay waxaa la siinayaa daawada lixda bilood daawadii ayaa loo qoray muddo shan bilood markay cunaysane xaaladii way kasii dartay inuu aad u weynaado xitay qaadi weysay iyo sidii loogu qaadi lahaay muqdisho iyo kasii xagga iyo beledweyne wax loogu qaban lahaay walaalahaas muslimiinta ayay maanta baaq u jeedinaan xaawo cabdulaahi maxamuud iyo mliid axmed oo xaajiga qabo oo ujeediin waa dad xoogsagtaa beere ayay tabca jireen halkaasay ku noolaayeen waayaha dambane waxaa soo saaray duruuf dhaqaale ayaa soo wajahday hooye xaawa cabdulaahi maxamed ayaa ka mid a dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka iyadoo soo miciinbiday magaalada beledweyn balse aana weli helin daryeel caafimaad munaasabadda ay ku qalinjibinayeen shan boqol oo arday ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sida warbixinta warka ay noogu faahfaahinayo maxamed cabdisaney magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen shan boqol oo arday oo dhammeeyey dugsiga sare ee iskuulka imaam maalig ee magaalada muqdisho waxaa ka qaybgalay munaasabadan maamulka dugsiga imaam maalig bacda waxbarashada waalidiin dhakhaatiir iyo martisharaf kale maamulaha guud ee dugsiga imaam maalig ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan yuusuf ayaa ka waramaya marxaladihii kala duwana ay soo mareen ardayda qalin jabisay marka dafcaddan shan iyo tobnaad ayaa waxaan leenahay hambalyo hambalyo dhammaan juhdi baan laydku soo baxshay oo sii hore loo sheegay idinkoo yayaraa laykeen maanta waa qalin jabinaysaan marka waxaan jeclaan lahaa ardaydaas waagii amra laysii jiray buuggaan akri kaala iskuulka aad hadda maanta jaamacadu waxaas ma ahan adigana ismaamulaysid adiga xataa haddii xisadaha ay maqan yihiin maxaa maqanta lagu dhihi maayo wixii ku soo qorna oo oo maqnaansho ay ku yimaada taymkaas hadduu gaaro waa simitarkaas waa ku noqonaysa marka adigu inaad ismaamusho waayo ma ahane sidii hore ku dheysay marka dad weyn ay noqoto ismaamulaysaan ku taxadara insha allah ardayda insha allah waa sanadkan kaalimaha ka galay horey u sheegnay kuwii sideedaadka ahaa ee kaalinta koowaad iyo labaad galay abaalmarintooda waa siinay oo saxafad gooniya ayaan u qabanay oo ardaygii waxaan siinay shan boqol oo dollar iyo afarta sanoo soo socoto fri ah ayaan waag sheegnay ardaygan foonfoorka asaga maadaama jaamacad aadayo inaan jaamacada minxa uga raadino haddana dalabkii waa noo yaalaan jaamacada waa u gudbinay lacag shan boqol oo dollarna waa siinay abaalmarinta waa soo waalidiinta waxaan ka codsan lahaa ardadiina inaad ka warqabtaan oo la socotaan xaaladooda mee ciday la saxiibayaan meeshay aadayaan waqtiga waxay ku luminayaan arday haddaad dabagelin waxaad ka wareegaysaa isagoo barnaamij kale ku jira marka inaad ka dabagashaan qaar ka mid a waalidiinta iyo marsarafta ka qaybgalay munaasabadan ayaa hadalla dardaarana u jeediyey ardayda qalin jabisay waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ardada dufcada shan iyo tobnaad ee labada kun saddex iyo tobanka qalin jabiyey waxaanin rabaa inaan idhaahdo hambalyo hambalyo hambalyo aniga waxaan ka mid ahay waalidiinta ilmahooda maanta qalin jebinaya walaahi waxaa fiican xaqiiqada in laga hadlo isma ammaanayo laakiin maanta waxaan ugu amaalgudo maamulka iyo macalimiinta iyo maalig ma garanaa runtii waxaan ahaa dadkii ilmahooda ay ka bilaabeen iskuulka fasalka koowaad ee dugsiga hoose ilmahayga iskoolka lama soo marin iskoolka fasalkooda ay ka bilaabeen waxaan aad iyo aad u bagaadinayaa oon ugu mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta imaam maalig oo macalimiin badan ay soo mareen ilmahaygana ay garanayaan waleh aniga anaysa ay garanayn dadaalkii iyo samafalkii iyo taxadarkii ay ilmaha marinayeen inaan u mahad celiyo maamulka iyo macalimiinta iskuulka imaam maalig mahad celin ka bacdi waxaan rabaa inaan ku daro raaligelin waalidka oo soo furan laakiin aan isleeyahay waa kuusoo sheegi lahay madaxa baadoo isku warsa lahaydeeno oo ah arday inta la keenay maamadaas koobtay fasal koowaad inta ka bilaabay maanta foomfoor dhameeyey ma badnaa isleeyahay dhammaantood in macalimiinta ay ku wada faraxsanaan marka qaar arday dee wax kasii noqdaan arday macallinka xanaajiya sheekada dacadka la isla ceerinaayo timaha oo si fiican aan loo soo xiiran waxyaabahaasoo dhan waxaan rabaa dee inaan ka dhiibo cudurdaar buuxa iyo raaligelin aan siino maamulka ee macalimiinta wixii soo dhacay macnaha ardaydan ka qalin jabisay dugsiga imaam maalig ee magaalada muqdisho ayaa dufcaddii shan iyo tobnaad ee ka baxda dugsiga tan iyo markii la aasaasay aad ayuu u mahadsanyahay maxamed cabdisan iyo warbixinta warkaa inuu faahfaahinayey daawooyin iyo cunooyin dhacay ayaa lagu gubay magaalada wajaale sida warbixinta warkaa inoogu faahfaahinayo aadan cabdi axmed maamulka dowladda hoose ee degmada togwajaale ayaa goob fagaaraha ku gubay agab isugu jira dawooyin dhacay iyo raashin dhacay oo laga soo aruuriyey goobaha ganacsi ee magaalada wajaale ee somalilan dawooyinka dhacay oo laga soo aruuriyey goobaha ganacsiga gaarka loo leeyahay ayay maamulka degmada wajaale ku gubeen goob fagaara ah si dadka looga badbaadiyo khatarta ka dhalan karta isticmaalka dawooyinka dhacay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada degmada togwajaale ee somalilan guddoomiyaha degmada togwajaale iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka wajaale ayaa sheegay in sagaal boqol oo karton oo daawo dhacday ah ay gubeen waxaana ay digniin u direen dadka ka ganacsada dawooyinka dhacay iyo sidoo kale shacabka degmada wajaale inay ka digtoonaadaan isticmaalka waxyaabaha dhacay maan waxaanu halkan digniin uga diraynaa cid kasta oo egasbayr haysa oo ka qarisa dowladda hoose ama aan usoo wargelin in ganaax ku dhici doono oonu tallaabo ka qaadi doono iminka alaabtaa barh bulshada noogu yeedhay oonu ka soo qaadnay barhna annagaa ku qabannay oo ganaax baanu ku fulinay waa siyaasadda xukuumadda madaxweynaha in dadka la ilaaliyo fayadhowrkooga hay-ad quality controola xil saaran annaga ayaa lafteeda xil saaran qofkii wax damba lagu arko tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadi doonaa sagaalkaa boqolee kartoone halkaa ku gubanaya waxaa u badan dawooyin dee dawooyinka expirekaana haddii la isticmaalo cudur baa laga qaadaya marka waxaa jira iyo sharaab fara badan oo iyaguna expira ayaa ku jira ilaa sagaal boqol oo kartoo weeye waxaanu dadweynaha u sheegaynaa inta ganacsatada ah ee ay alaabtoodu dhacday wixii dhacay ee hayaan inay u keenaan waaxda feerdhowrka waxaa iyaduna muhiima in la ogaado alaabtu marka ay dhacdo ee ay khaayisto waxay isku beddeshaa waa sun sun bay isku beddeshaa halkii awal la isticmaalayey ee nafaqa ahaan loo isticmaalayey ama dawa ahaan loo isticmaalayey ama qurxan ahaan loo isticmaalayey jirhkii bani aadamka waxay u geysanaysaa dhibaato iibkeeda iyo ka ganacsigeeduna wuxuu noqonayaa xaaraan marka waxaa muhiima ganacsatadu inay ogaadaan ka ganacsiga waxyaabaha dhacay in ay ganacsigiinna xalaashaa idinka xaaraantinimaynayso o idinka wasakhaynayso bulshadana aad u geysanaysaan dhib cudur iyo xanuun iyo dhibaato waxaa muhiima markaa in arrintaa niyadda aad ku haysaan lagana ilaaliyo ganacsatadiinna iyo dadkiinna walaalihiina inaad ilaalisaan ammaankooda iyo caafimaadkooda iyo fayadhowrkooda shacabka soomaaliyeed ayaa inta badan dhibaatooyin caafimaad darro kala kulma raashinka iyo dawooyinka dhacay ee ganacsi ahaan u yaala suuqyada dalka aad ayuu u mahadsan aadan cabdi axmed oo warbixinta warkaa inuu faahfaahinayay in ka badan soddon saxafi ayaa tababar loogu qabtay magaalada hargeysa ururka haweenka saxafiyiinta ee weji ayaa tababar saddex maalmood u socday usoo gabagabeeyey soddon saxafi oo ku nool magaalada hargeyso waxaana kasoo qeybgalay haweenka saxafiyiinta somalilan tababarka ayaa lagu baranayay sidii ay haweenka ugu shaqaysan lahaayeen xirfada kaamirada iyo fagaara ka hadalka agaasimaha waaxda farsamada wasaaradda warfaafinta somalilan ayaan cabdirasaaq jaamac iyo yaasmiin axmed yuusuf gudoomiyaha ururka haweenka somalilan ayaa si wadajira uga waramaya ahmiyada tababarkan waa markii labaad ama traininki labaad ay nala qabtaan muddo saddex cishaa wuxuu noogu socday magaalada boorame kaasoo lagu baranaysay habluhu editinka iyo kamarada iyo diyaarinta intaba u baran lahaayeen ee ay uga maarmi lahaayeen inay qof garabsadaan oo iyagu iskood isu taagaan kaasoo aan ahayn markii ugu horreysay aanu qabanno ee a markii saddexaad ee aanu ku qabanno magaalada boorame laakiin waa markii koowaad ee hay-addan nala fulinayso kanaynu maanta u fadhinay fagaara ka hadalka ama public speakinka iyo xidhiidhka ka dhexeeya miidiyaha marka laga hadlayo waxa weeyaan isaguna mid inoo socday muddo saddex cishaa waxay ahayd waaye aragnimo aynu isweydaarsanayno may ahayn tababar keliya qof kastaa fikir buu leeyahy dadku waxaa layidhi qof wax wada yaqaanaana ma jiro qof aan waxba aqoonina ma jiro marka maadaama aynu sunimi waynu kala faa'iidaysanaynay haddii aynu nahay dhallinyarada ka socota saxaafadda wiilal iyo gabdhaba qolooyinka ka socda ururada maxalligaa hablaha ka socda ururada siyaasadda hablaha jaamacadda ka socda hablaha social werkarka inamadeenan laftooda way naga faaidaysteen iyo xafiiska wiijaba runtii anaa ku hadlaya afka wasaaradda warfaafinta waxaan aada ugu faraxsanay inaan xidho maanta tababarkan saddexda cisho socday ee loo qabtay hablaha kala duwan sida ururada maxalligaa jaamacadaha qaar ka mid ah iyo hablaha suxufiyiinta iyo inamada suxufiyiinta qaarkood in soddonkaasi qof halkan loogu qabtay fagaara ka hadalka oo runtii mawduuc aada u weyna laakiin fahan ahaan aan fahmi aan fahansanaya ma aan garan karo inaad saddexdaa cisho ka faa'iidaysateen runtii waa wax lagu farxo ka haween ahaan ragga waxaad muddaa mar walba inay iyagu ka dhiiran yihin haweenka oo kolkaasi fagaara ka hadalka iyo meelaha marka la iskugu yimaado ay ka yara dhiirdhiiran yihiin xataa ama ha barto ama yuusan baran oo ha ahaata miduu isagu leeyahay oo haybadiisa ama hibada ilaahay siiyey ah inagoo ka haween ahaan qaar inagamadii ay fagaara ka hadalka ku fiican yihiin meelaha qaarkood haddana weli wax badan baa inaga dhiman hadday tay jaamacadaha ururada bulshada hablaheena saxaafadda laftigooda meelaha waxaad ka yararkaysaa in ay ka jiraan xagaldaac fara badani oo runtii dhaqankii qofkii oo dhiiran oo dadaalaya haddana dhaqanku mararka qaarkood uu xakameeyo laakiin waxaan ku faraxsanaya wakhtigan xaadirka in wax badan isbedeleen ururka haweenka saxafiyiinta somalilan ayaa door muuqda ku leh saxaafadda waxayna muddooyinkii dambe wadeen dadaalla ay ku horumarinayaan shaqada ay ka hayaan saxaafadda waatahay dhegeystayaal waxaad la socotaan warka habeennimo ee raadiyo beerlo intaanu gudagelin akhbaaraadka caalamka waxaad ku soo dhawaataan xubnaha joogtada xubinta sarrifka iyo suuqyada
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada warka habeenimo ee raadiyo berla xubinta waxaynu ku eegaynaa qiimaha liibiyo daawada xoolaha haddii aan ku hormaro sharoobooyinka xoolaha lagu naaxiyey litirkeeda ayaa liibiyaa laba doolar kaniiniga geela ee labada kun iyo shanta boqol oo garaam bokiskiisa ayaa liibiyaa sideed doolar kaniiniga ariga lixda boqol miligaraam ayaa la iibiyaa laba doolar iyo bar sunta xoolaha lagu dhaqo litirkeeda ayaa la iibiyaa toddoba doolar xubintiina waa egan
intaasi aan ka gudun xubinta sarifka ee suuqyadii nala socodsiinaysa sacdiye maxamed maxamuud shirweynaha shan iyo tobanaad ee ururka b r i c s ee baraaziil ruushka hindiya shiinaha iyo koonfur afrika ayaa maalintii saddexaad ka socda magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika wadamo gaaraya ilaa afartan oo caalamka ayaa codsaday inay ku biiraan ururkaasi balse waxaa codsigaasi lagu ogolaaday lix dal oo keliya dalalka cusub ee ku biiraya ururkaasi ayaa kala ah etoobiya masar iraan sacuudiga iyo iskutaga imaaraadka carabta in la ballaariyo ururka oo lagu soo daro wadamo horleh ayaa waxa uu ka mid ahaa ajandaha shirka ururka uga socda magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika warkii habeennimo ee raadiyo beerula waa inaga intaa dhegeystayaal